habeen wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen sabtiya bisha oktoobar waa labaatan sannadka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida shir lagu xallinayo khilaafyada dhinacyada galmudug oo gaalkacay oo ay ku yeelanayaan dhinacyadaasi waxaa laysla go'aansaday si loo daaweeyo khilaafaadkaas in bishaan soddonkeeda shirweyne halkaa lagu qabto lagu casimo dhammaan koob iyo tobanka beelood ee ka soo jeeda deegaamada dowlad goboleedada galmudug
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha kenya oo mar kale ku celiyey in ciidamada kenya ayna soomaaliya ka soo baxaynin inta uu dalkaasi nabad ka helayo
mana suurtagalayshab uu yidhi in kenya ay nabad ku noolaato haddii soomaaliya aanay nabad ahayn waana ay isku xidhan tahay afrika
dabcan sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawayska washington iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay lixdan kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii qofiisi soo miidaamiyey uu weeraray goob codka laga dhiibanayo ku taalla waqooyiga magaalada kabul ee dalka afghanistan sideed ka mid a dadka dhintay ayaa ahaa booliis ku dahiyey inay hor joogsadaan qofka isi soo miidaamiyey dadka dalkaasi ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta doorashada mudddoorasho muddo dheer la sugayey taasoo ah ta baarlamaanka xilli ay jirta cabsi dhinaca amniga ah kadib markii kooxaha mintidiintu ay ku hanjabeen inay carqaladayn doonaan doorashada inta badan waxaa dibudhac uu ku yimid furitaanka goobaha codbixinta oo markii hore la qorsheeyey in albaabada loo furi doono toddobada subaxnimo dad badan ayaa safaf dhaadheer ku jiray qaarkood ayaa warbaahinta u sheegay inay ka baqayaan weeraro inta ay ku jiraan safka codbixinta dhinaca kale rabshada ayaa iyagana lagu soo waramayaa inay ka dhaceen meelo ka mida goobaha codbixintu ka socoto ilaa lix qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen weeraro ka dhacay magaalooyinka kabul iyo kundus sida ay ku soo waramayso wakaaladda wararka ee a f p
sacuudiga ayaa sheegay in natiijo hordhaca oo ka soo baxday baaritaan ay ku sameeyeen wariyihii la waayey ee magaciisa uu ahaa islamarkaana u dhashay waddanka sacuudiga jamaal khashirji inay ku ogaadeen inuu ku dhintay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul kadib waxay ugu yeedheen gacan ka hadal dhex maray dad uu kula kulmay qunsuliyadda gudaheega sida ay werisay warbaahinta sacuudigu war qoraal oo ka soo baxay dacwad oogaha sacuudiga ayaa islamarkaana laga sii daayey telefishinka dowladda ayaa lagu sheegay in siddeed iyo toban qof oo u dhashay dalka sacuudiga loo xidhay arrintan islamarkaana shaqadii laga eriyey la taliyo sare oo boqortooyadaasi ka tirsan oo lagu magacaabo sacuud al kaxtaani iyo weliba ku-xigeenkii sirdoonka waddankaasi axmed al casiiri dacwad oogaha dowladdaasi sacuudiga ayaa sheegay in baaritaanka dhimashada khashuqji uu weli sii socon doono warbaahinta dowladda ay leedahay waddankaasi sacuudiga ayaa sheegtay in boqor sulmaan uu amray magacaabista guud heer wasiira ah uu hogaaminayo dhexal sugaha dalkaasi si isbeddel loogu sameeyo sirdoonka waddankaasi
dhinaca kale sirdoonka maraykanka ciidanka iyo hay-adaha ammaanka ayaa iyaguna ku celiya halkaasi dhegeystayaal sirdoonka maraykanka ciidanka iyo hay-adaha ammaanka ayaa ka digaya in ruushka uu si joogtaa isugu dayayo faragelinta doorashooyinka xilliga dhexe ee maraykanka waa doorashada socota iyagoo tusaale u haysta markhaatigii u dambeeyey ahaa dacwad lagu soo ogay muwaadin ruushka u dhashay oo ku dhowaa xayndaabka putin maraykanka ayaa jimcihii dahfuray dacwad dembiyeed ka dhana gabadh lagu magacaabo elena alexeva oo afar iyo afartan jira kana soo jeeda magaalada st pittsburg waana dacwaddii ugu horreysay ee faragelinta doorashada lagu sheegay ruushka inuu ku lug leeyahay ee sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii sida lagu xusay dacwadda loo haysto alexeva ayaa waxay muujinaysaa in gabadhan ay ahayd madaxa xisaabaadka ee mashruuc uu ruushku doonayey in doorashada dalka maraykanka uu ku farageliyo mashruucaasoo lagu magacaabo lakhta waraaqaha lagu soo dacweeyey alexeva ayaa lagu muujiyey kharash ay ku bixisay baraha xidhiirka bulshada xayeysiin iyo dhiirigelin ay samaysay sidoo kale waxa ay samaysay bogag facebook iyo twitter ah kuwaasi oo soo jiray kumanaan kun aanada soo jiitay kumanaan kun oo taageerayaalah
madaxweynayaasha dalalka honduras iyo guatemala ayaa maanta kulan ka yeelanaya sidii loo hirgelin lahaa qorshe dib loogu celinayo kumanaan qof oo soo golootiya kuwaasoo madaxweyne donald trump uu ka digay in la joojinayo ka hor inta aanay maraykanka soo gaadhin isku horimaad ayaa dhex maray dadkan muhaajiriinta iyo weliba booliska waddanka mexico kadib markii dadkani ay degeen bridj ama buundo kala qaybisa waddamada guatemala iyo mexico iyadoo dadkan qaarkoodna ay sheegeen inay qabsadaan amaba ay soo gaadheen derbiga xuduudda ah iyagoo oo ku dhawaaqaya markay halkaasi soo gaadheen carruur ayaa dhankaasi naga jirta amaba naga joogta dadka muhaajiriinta ayaa sidoo kale soo jebiyey xayndaabkaasi jimcihii iyo shalay tole iyaga oo u soo cararay dhanka derbiga ay joogeen booliiska waddanka mexico waxaanay dowladduna sheegtay islamarkaana ay ballan qaaday inay ka hortegi doonto ka hor intaanay dadka socotada ahi soo qulqulin ama aanay dhinacan soo gaadhin
fiid wanaagsan markii la dhegeysta lamaantiin balkaad weli nagala socotaan waa v o a washington madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa maanta mar kale ku celiyey in ciidamada kenya aanay ka soo bixi doonin soomaaliya sidoo hadalka u dhigay inta dalkaasi uu nabad iyo xasilooni ka helayo argagixisadana laga baabi'inayo mister kenyatta ayaa hadalkan ka sheegay maruu khudbad ka jeedinayay munaasabad qaran oo lagu xusay afartan adhaada afar iyo konton guurada maalinta halyeeyada kenya ee mushaka day loo yaqaano taasi oo lagu qabtay garoon ku yaala deegaanka kakamija wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta noo haya
maanta waa maalinta geesiyada waddanka kenya oo dadku ay shaqada ka nasanayaan waa sanadkii lixaad ee inta madaxweyne uhuru kenyatta uu dalka ka talinayo la xusayey maalinta geesiyada iyadoo muddo haatan laga joogo afar iyo konton sannadood dalka kenya la xusayey waxaana maanta lagu qabtay dayaafadaasi markii ugu horreysay buqungu stadium oo ka tirsan magaalada kakameega ee galbeedka waddanka kenya waxaana dadka muwaadiniinta ahi ay isugu yimaadeen shantii aroornimo iyo ka horba in ay u damaashaadaan maalinta gaarka ah ee mushajaac dhey halyeeyada rag iyo dumar waddanka kenya u geeriyooday iyagoo difaacaya waddanka ama markaasi dhaawacyo iyo khatar ay ka soo gaareen kuwaasi oo magacyadooda muuqaaladooda iyo calanka dalka kenya meel walba la surayey madaxweyne uhuru kenyatta oo ku dheeraaday khudbadda halkaasi uu ka jeedinayey mudnaanta geeshinimada ee waddanka kenya ay u leeyihiin dadka iyagu xorriyadda u soo halgamay iyo kuwa maalin walba u taagan waxauu si gaara uga hadlay ciidamada waddanka kenya ee jooga dalka soomaaliya The Kenya Defense Forces are serving us bravely in Somalia as part of an African Union force that is fighting terrorism in order to bring peace to madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu sheegay ciidamada geesiyaasha ee waddanka kenya ee ka howlgelaya islamarkaana ka barbar dagaalamaya kuwa midowda afrika ee soomaaliya jooga in ay yihiin kuwa geeshiyeena waajibkoodana gutay As Somalia is under the assault of terrorism, Kenya will not be safe.
mana suurtagelaysa buu yidhi in kenya ay nabad ku noolaato haddii soomaaliya aanay nabad ahayn waana ay isku xidhan tahay afrika waxa uu bogaadiyey islamarkaana dhiirigeliyey shaqooyinka ay hayaana uu sheegay inay halkaasi ka sii wadayaan madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu tilmaamay in argagixisadu ay ka mid tahay meelaha xudunta ay u tahay soomaaliya islamarkaana mar walba loo baahan yahay in layska kaashado waxaana si gaara uga soo qayb galay xubnaha mucaaradka ugu waaweyn waddanka kenya uu ka mid yahay hogaamiyaha o d m raila odinga hogaamiyaha wiber colonso musyoka musalia mudavadi iyo muses wetangula waxaa dalka kenya ay ku maamuuseen dayaafadda mushajaac dhey maalinta geesiyaasha madaxweynaha waddanka namibiya xaaji jangob oo markaasi isagu sheegay in ay tahay tallaabo ku dayasho leh qaabka madaxweynaha iyo mucaaradka hogaamiyahooda raila odinga ay isku gacan qaadeen islamarkaana dalka nabadgelyada ay ugu horseedeen sicse wardheere v o a nairobi
maamul goboleedka galmudug waxaa weli ka dhex oogan khilaaf muddo soo jiitamayey kaasoo baarlamaanka u kala jebiya laba dhinac oo kala fadhiya dhuusamareeb iyo cadaado iyadoo maamulkaasi dhinacba u qaaday tallaabooyin doorasho iyo weliba xilka qaadis isugu jira kuwaasoo kullidii ah dhinaca kale dhegeysta kalena gobolka waxaa maalmahan ku sugnaa xubno ka mida senatarada ka soo jeeda galmudug haddaba wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa magaalada gaalkacyo kula kulmay senatar cabdi xasan cawaale qeybdiid oo ka mid ah xubnaha nabadaynta u jooga gobolka
anaga waxaa nimid horta siddeed iyo tobankii bisha insha allahu tacaala ilaa maanto labaatan ah saddexdaa maalmood baan meeshii kaalkacyood magaala madaxda gobolka mudug aan ku qaadanay wafdi ballaaran oo ka kooban sanatarada ka soo jeeda dhammaan sanatarada ka soo jeeda dowlad goboleed galmudug ayaa halkan ku nimid safarkaasi waxay ujeeddadiisu ahayd si qalalaase ama is-afgaranwaa ka jiray galmudug in muddaba muxuu ahaa ragaadiyey shaqadeedii dhaqdhaqaaqeedii iyo horumarkeedii in loo helo loo raadiyo xal waara oo maaragtay in loo raadiyo iyadoo laga ambaqaadahayey baaqii aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu soo jeediyey ee ahaa in maaragtay deganaan iyo xasilooni ee deegaanka galmudug lagu soo dabaalo shirkaasina markaan la yeelanay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale geelle iyo dadka salaadiinta deegaankan iyo siyaasiyiinta iyo xubno badan iyo culummada dhalinyaro haween dhinac walba markaanu wadahadal la yeelanay waxaa laysla go-aansaday si loo daaweeyo khilaafaadkaas in bishaan soddonkeeda shirweyne halkaa lagu qabto lagu casimo dhammaan koob iyo tobanka beelood ee ka soo jeeda deegaamada dowlad goboleedada galmudug arrintaasina si fiican bay ku dhamaatay insha allahu tacaala waxaana meeshaan dhowaan lagu soo laabanayaa sidii loo ambaqaadi lahaa hawshaas iyada qabanqaabadii shirarkaas ayaa la gelayaa haddii alla idmo
muddo bil ka hore waxaad tagteen degmada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug waxaad kula kulanteen madaxweynaha iyo qeybaha kala duwanee bulshada mar labaad gaalkacyaad timaadeen madaxweynihii baad la kulanteen iyo qeybihii bulshada dhinacyadii siyaasadeed ee galmudug ee kala aragti duwanaa dhinac ka mida weli lamayna kulmin aragtida siyaasadeed ee idan ka qaadan karaan dhinaca kale iyo sida aad ka damacsan tihiin marka ugu horeysa annaga safarka iyagii hore ee aan ku nimid magaala madaxda gelg muxuu ahaa dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb ma ahayn uma aana imaan xallin khilaafka galmudug dhexdeeda ah waxay ahayd wixii aan u nimid baaqii aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee guddoomiyaheeda iyo guddoonkeeda ay ugu baaqeen in ay dhexdhexaadiyaan khilaafka dowladda federaalka ee muxuu ahaa xukuumadda dowladda federaalka iyo heer xubnaha xubinta xubnaha ka ah muxuu ahaa dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka khilaafkoodii ayay ahayd marka sidaasay ahayd marka meeshii maadaama madaxweynihii deegaankiisii magaala madaxdiina ayadoo tahay madaxweynahana uu meesha xarun u ahayd hadda asaga ayaan iyo madaxdii la joogtaan la kulanay ujeeddada loo yimid oo ahayd muxuu yahay inaan u kuurgalno khilaafka ka dhexeeya iyo afgaranwaaga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka ayadiina si fiican bay uga jawaabeen wixii aragtidoodii yahaa waa ka qaadnay intana loo soo idmana intaasay ahayd
hadda waxaa jira dadaallo siyaasadeed oo aada hormuud u tihiin si xal waara looga gaari lahaa xiisadda siyaasadeed ee galmudug ka dhex jirta iyo midda dowladda federaalka kala dhexeysa rajada aad ka qabtaan in labaduba ay guulaystaan xal waarana laga gaaro wixii ilaahay idmaha soconaya waxaan aaminsannahay labada arrimoodba waa xalismahayaan waa mide midaan haddee annagoo ah waxaa isku xilqaanay sanataradii kasoo deegaan doorashada kasoo jeeda galmudug wakti baana la qabtay gogasha halkaa la dhigana waxaa dhigay salaadiinta ama nabadoonada dhaqanka ee ka soo jeeda magaalada tan gobolkan mudug ayaa sameeyey casumaadaas iyagaa fargareeyey gogashiina dhigay dabcan waxaan anaguna kala shaqaynaynaa sidii qaybaha kala duwan dhammaan beelihii galmudug wada dhistay markii ugu horeysana samaystay dastuur ay ku midaysan yihiin inaan maaragtay ku casunno si meeshii turxaane ka jirto loo turxaan bixiyo iyadoo la wada jooga
ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo guddoomiyihii baarlamaanka cali gacal casir waxay ku sugan yihiin cadaado qorshihiinna ma ku jirtaa inaad la kulantaan si xal waara oo isu soo dhawaansha a loo gaaro dhinacyaduba ay heshiiyaan cali gacal casir oo ah guddoomiyihii ahaa iyo madaxweyne ku-xigeenkii labada aada sheegtay ma aha wax laba qof kaliya maahan waxaana arrin caama wey la daaweynayo arrintooduna waxay ku dhex jiraysaa haddii alla idmo arrimahaas laga wada hadlayo oo tabashada la kala qabo daawadeeda ayay qayb ka noqonaysaa
waagaaga dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa senator cabdi xasan cawaale qeybdiid oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee soomaaliya waxaanu magaalada gaalkacyo ugu warramayey waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
fiidnimo wanagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin weli waxaad la socotaan v o a washington intiina dhegeystay idaacadahaygii arbacadii iyo khamiistii ee toddobaadkan waxaanu sii deynay qeybo ka mida waraysi dheer oo v o a la yeelatay madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud oo booqday xarunta v o a da ee london ayaa waraysigii waraysi dheer waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda dalka iyo ujeedada loo aasaasay xisbi uu isagu hadda hogaamiyo isbedelada ka dhacay gobolka iyo arrimo kalena uu ka hadlay haddaba kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oon inta badan ku eegino waraysigaasi oo intiisa badani ay hadda cusub tahay falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa
waana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka waxaa marti inoogu ah madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo nagu soo booqday xarunta v o a da ee magaalada london waraysigan oo dheera ayaa qaybo ka mida waxa aad ku maqasheen idaacadaheenii dhowaa qayb cusub oo ka mid ah waraysigaasi ayaana ku maqli doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ugu horreyn waxaan weydiiyey madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ujeedka ku dhawaaqista xisbigiisa waxaan ugu horreyn weydiiyey madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ujeedka iyo ku dhawaaqista xisbigiisa cusub ee midowda nabadda iyo horumarka wel xisbiga dalka dabcan waad ogtaa anaga two thousand ten aan xisbi sameynay berigaas xisbiyo badana sameysmay dalka ka sameysmay laakiin xisbiyadaas waxay u sameysmeen si oo aan yani meel cidlahay meel banaanay ka sameysmeen oo shuruucdii iyo wixii ma jirin laakiin maanta dee sharcigii xisbiyada dalka ka jiro siyaasad dowladdu waxay qaadatay xisbiyadu inay shaqeeyaan siyaasadda xisbiya lagu galo marka dee anaguna xisbiyadaas dalka ka dhismaan ka mid nahay dhowr iyo labaatanaa naga horeysay oo horteen dhisantay haddaan anaguna bilownay maadaama ay cayaarta siyaasadda hadda ay u bedelantay xisbiyo nin walba weelkii weelka wax ku shuba laha la yimid marka xisbigeena saasuu ku salaysan yahay wax gaar oo asaga u gaara uu qabo ma jirto marka dad badan waxay u arkeen in ololihii doorashada labada kun iyo labaatanka aada bilowdeen rajo intee la-egaa ka qabtaa labayo laba marka la gaaro labada kun iyo labaatanka inaad isu soo sharaxdo ama xisbigaagu uu noqdo xisbi xaakim ma horta dee ololihii doorashada bilowday ma sax ma ahan leanna doorashada weli ma dhowa laba sanaa ka dhiman qof laba sano ololo wadi karana sidiisaba ma jirin laakiin sameynta xisbiyadu dee ololaha kamid maaha ko falastiin dee waa kuu sheegay labaatan xisbiyaa samaysatay ololo ma ahayn xasan sheekh midka odayga ka yahay markuu sameysay muxuu ololo u noqday waa su-aal iyadala sideeda in la isweydiiyo u baahan taas waa qeyb qeybta kale tan doorashada laba kun iyo labaatan annaga xisbigaan sameynay haykalka structureka weli wax badanaa nooga dhiman marka structurekaas uu dhammaystirmo oo xisbiga uu noqdo xisbi wax walba u dhan yihiin oo gobolada iyo jamhuuriyadda o dhan jooga diyaasbarada jira meel walba jira then decisionka ayaa xisbiga magaciisa ku cararaya markaas uu soo baxaya hadii alayira dalka muddaa ka maqneed markaa hadda ku laabatay sanad iyo iyo dhowr biloodaad ka maqneed maxaa isbedela oo aada dareentay
aniga mase marka dal- aada dalka ka dalka ha dalkaas.
dabcan soomaaliya eh, dowlad dhisidda soomaaliya waxay soo bilaabatay mar hore broses socda waaye broseskaasina hoos u dhac iyo kor u kacba waa leeyahay meelo badan oo hoos u dhac aan ka dareemin way jiraan meelo badan oo kor u kac ka dareemana waa jiraan maxaa ka mid a meelaha aada hoos u dhaca istiri waa oo kale?
arrimaha amniga eh, sida ay u socdaan iyo institutionskii amniga iyo ciidamada iyo waxaan isleeyahay eh, sidan si ka fiican oo loo sameyn kara amni jirtay waa is- waa igu- waa igu jirtaa laakiin dee dadka mas-uuliyiinta ayay dalka taladiisa hayay unaa sida siduu u arkay Eh, arrimaha kale dowladdu inay revenuegeeda kor u qaaday oo maxaanku irahday waxaysena waa meelaha waxay ka mid tahay horumarka laga- laga sameeyey dhaqaalaha xaggiisa khaasatan dakhliga dowladda kor loo qaaday marka dee proceskaas socdo oo wadadaas dheer oo safarka dee caqabadana way leedahay godad waa leedahay meelo taagmaha waa leedahay laakiin overall aniga nin mar- waxaan ahay qof mar walba optimista ama qof walba rajo fiican qabo oo waxa fiican arka inta badan dalku inuu hagaagayaan arkaa rajadiisuna ay mustaqbalka fog ay fiican tahay En, waxaa tahay madaxweynihii soo dhisay inta badan marka puntland laga reebo maamul goboleedyada hadda wadanka ka jira maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkana waa ogtaha meeshay kala joogaan oo wax xiriir hadda ma lahan oo xiriirka waa kuwa isku jiray En, maxaa isleeda arrimahaasi way keeneen wel cilaaqaadka eh, maamul dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka hadda ka dhexeeya wuxuu ka mid yahay meelaha aan isleeyahay sida loo sameeyey si- sida loo xa- yani loo xaliyay ama loo wajahay si ka duwan oo ka roon ama loo wajahi kara ay ugu jirtay ka mid tahay Eh, dowladda dabcan eh, dhexe ayaa laga rabaa maamuladan waa dalka qeybihiisi kala duwanaayo dhan dowladda ayadaa laga rabaa inay isku hayso eh, dadka iyo kalsoonida lasoo celiyo oo la waxeeyo Eh, mana u arko in horumar badan oo weliba khaasatan dhinaca siyaasadda ah la gaari karo haddii wada shaqayn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu aanay jirin marka arrintaasi waxay leedahay eh, dareenkeeday leedahay waana rajaynaya madaxdu inay ku mashquulsan tahay in muxua ay xalisanto En, markii lagu doortay ugu horeysay waraysiga ugu horeeyay v o a siisay waxaad ku sheegtay in arrimaha ammaanka ah xoogga saari doonto En, waxyaabo badan oo wu- ammaanka laga qabtay iyo waxyaaba aan laga qaban intaba waa ay jireen maanta meesha uu joogo markaa fiiriso madaxweynihii kaa dambeeyana dabcan ballantaasuu qaaday maxaa ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan in amniga gaar ahaan caasimadda la sugo al-shabaabna laga adkaado horta dee caasimaddu jasiirad yar oo badweyn ku dhex taalla ma ahna dalkii ku dhex taalla Eh, amniga caasimaduna wuxuu ku xiran yahay amniga meelo kaloo badan matalan way adag tahay amniga caasimadda in la sugo inta labada shabeelle oo maxaanku irahda caasimadda ku xiran amnigoodu uu xun yahay ama nimanka shabaab ah ay joogaan marka aniga waxaan isleeyahay horta dee amniga caasimadda waa priority waa yahay laakiin amnigaas guud uu ka mid yahay xaaladda eh, ciidankii eh, nabadgelyada amniga oo ama xoogga dalka soomaaliyeed ha ahaadaan ama nabad sugidda ha ahaadaan yani xaaladda maanta ay ku sugan yihiin iyo isbedelada qaar ka dhacayo ama ka socda yaan isleeyahay in ay maanta ay tahay caqabad weyn oo eh, horumar deg deg ah in la sameeyo ku noqonayso isbedel kastaa dabcan waqtigiisuu qaataa waayihiisuu leeyahay Eh, waxa ka dambeeya iyo xigmadda ka dambeysa runtii aniga ma ogi laakiin dowladda ayadaa og oo dee go-aanada ayadaa gaartay laakiin milatariga iyo nabad sugidda xaaladooda sida hadda ay tahay waxaan isleeyahay waxay qeyb ka tahay caqabadaha ee amnigu inuu horu maro ee ee ka waxaysmayo dabcan amisom sideeda waa sidoo kale marka waxaan isleeyahay waxyaabo badan oo sida ay yihiin si dhaanta loo qaban karay oo amniga ku saabsan iyo qaab dhismeedka ciidamada amniga jira En, waxaa jirta waxyaabo aan bugaagta ku qornayn laakiin laysku sheego ah qofkii mar soo mara mar labaad ma soo noqdo en, madaxda markii mar lasoo arko en, inay haddana hadda ma dhacdo inay wareega kusoo laabtaan siyaasadda dabcan hogaamiye dhalinyaraana waa tahay Mhm. dabcan warkaas Maxaa u waa arkaysaa?
jiraa laakiin wax badan oo oo ka mid a waxaas ayaa ayaan ayaan soo beeninay madaxweyne inuu taramkiisa dhammaa- dhammaysto ma dhici jirin oo muxuu ahaaye iyo baarlamaankiisa oo isla socda inay xilliga inta dhammaystaan baarlamaankiina ka gudbo baarlamaan kale la doorto madaxweynihina ka gudbo madaxweyne kale la doorto Eh, cadan cabdulle cusmaan xilligiisii eh, taramkiisa wuu dhammaystay baarlamaankiisina taramkiisa wuu dhammaystay Eh, aniga intaan xasuusto maybe haddaanan xusuustaydu xumeyn aniga iyo baarlamaanka ila shaqaynayey eh, waxaan ahaynay labada entities intii oo kala samaysay marka taasba haddii ay dhacday madaxweyne inuu soo noqdona way dhici kartaa Een, waxaa jirta xilliga adiga aad madaxweynaha ahayd saddex ra-iisul wasaaraha dowladdaada soo martay waxayna ka mid tahay waxyaabaha la yidhaahdo waqti badan ee ka dhumisay dowladdii madaxweyne xasan sheekh Een, oo xilliga ama ololaha noqoto lagu ridayo ama dhismaha ama consulta wadahadaladii lagu noqonayo waqtiga intaba ay ay khasaarinayeen dowladda hadda joogtaahi muddo aysan madaxda hore soo wada joogin ayay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu soo wada joogeen ma isleedahay dhinacaas waxoogaa yar dowladda maanta jirta ahayd Horumaray absolutely ka socdaa.
absolutely annaga in aan ra-iisul wasaarayaashii babedelnay eh, wax fiican ma ahayn Eh, soomaaliya iyo dowlad dhisidana uma fiicneen laakiin marmarka qaarkood wixii soomaaliya iyo dowlad dhisida u fiican keliya ma samayn kartid marmarka qaarkood waxaan dowlad dhisida u fiicneen ama waana run inuu waqti uu dhumay oo waqti ka dhumay marka waxaan qabaa taas differently waa xaqiiqo ma ma dafirayno waqtigaa nooga dhumay oo inuu nooga dhumo aanay ahayn waxaa soo haray midda hadda dee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha hambalyaan le waa fiican yihiin laakiin macnahooda maaha inay ayagu fiican yihiin soomaaliya oo dhan baa political soo wada fiicnaatay oo kurowhayso dadkaa kurowha baarlamaankaa kurowha eh, dadka caadigaa kurowha madaxdaa kurowhayso soomaalida soo fiicnaatay awgeeday ku timiday laakiin muxuu ra-iisul wasaarayaasha shalay iyo ra-iisul wasaaraha maanta inay kuwii shalay xumaayeen oo kale maanta fiican yahay maaha laakiin soomaaliya horumar gaartay oo stagekaa soo gaartay Een, waxyaabaha dowladdaada marka hadda dib loogu noqdo ay dad badani ay dareemaan in qaladaadka ay gashay ay kamid ahayd ma inaad adiga u aragna waa dhici kartaa waxaa kamid a in gobolka banaadir xuquuqdiisa ay luntay oo gobolka banaadir meeshii maamul goboleedyada kale ay maamulo dhisteen gobolka banaadir aadan xuquuqdaasi siinin M- maxaa arinta gobolka banaadir waagaas kuugu muuqday fakarkaaga ku aadanaas wax miska bedelay gobolka banaadir aniga waagaasna waa iigu muuqatay haddana weli waa qabaa dadka gobolka banaadir degan inay xaq u leeyihiin inay maamul samaystaan definitely taas waa right xuquuq waaye lama dafiri karo shalayna waan qabnay maantana waa qabnaa laakiin waxaa jiray caqabado dib u dhigay dib u dhig un ma ogiye diidme iyo ma aha Eh, caqabadahaas dib u dhigayay qaar badan oo kamid a caqabad siyaasadeed waaye qaarna caqabado farsamo waaye annagu waktigeenii su-aal taagneed oo aan ka jawaabi kari weynay duruufihii nagu hareereysnaa awgoodaa jirto dowlad dowla maamulka gobolka banaadir dowlad goboleed haddii la dhaho iyo maamul sidiis u madax banaan haddii la dhaho iyo dowladda federaalkaa say u wada jirayaan ee u wada joogayaan gobolka banaadir masalada oo su-aasha oo oo u baahan waay haddii hadda gobolka banaadir maamulkiisa madaxdiisa waa la magacaabaa dowladuuna ka tirsan yahay dowladda dhexuu ka tirsan yahay shalana ka tirsanay haddii maanta marka gobolka banaadir ay si- waxa ay xaqa u leeyihin ay qabsadaan dowladduna waajibkeeda ay ka baxdo ay saacido oy maamul samaystaan oo dad lasoo doortay ay yimaadaan aniga waxaan dareemayaa intayna taas dhicin su-aalo badan oo in laga jawaabo rabo aa jiro oo in laga jawaabo ay tahay haddii aan laga jawaabin maamulka la sameeyana jiritaankiisa ciriiriyu galaa dowladda jiritaankeedana ciriiriyu galaa lanna dowladdan gobolka banaadir ay- ay degan tahay gobolka banaadir ay ka talisaa gobolka banaadir dakhligeeda iyo bajetkeeda inta badan boqolkiiba uu ka yimaadaa haddii maamul lasoo doortay uu yimaado dabcan qarashkaasi dadka gobolka banaadir bixi ayaguna ka maqan yahay waa xaqiiqo laakiin dowladnimada soomaaliya dadka gobolka banaadir wax badanay usoo sacrifice gareeyaan nolol badan iyo hanti badan iyo wax badana uga baxay inay muddo yar usii usii adkaystaan aniga waxaan isleeyahay waa waa qadiyad saxa laakiin xaqay u leeyihiin maalinta nin la doortay gobolka banaadir uu yimaado wuxuu soo istaagaa mowqif ah dalka dhan waa noo dowladda dhex waa noo dhexaysaa dowlad goboleed kasta waxay dhiibtaan aniguna dhiibaya hala ii badiyo aniga haddii- wuxuu imaana aniga hala ii badiyo laakiin waa inaan la dhiibaa dee dowlad goboleedyadana in badan oo kamid a waxba ma dhiibi karaanbo hadday jecel yihiin xataa inay dhiibaan ma dhiibi karaan maanta realitiga xaqaa'iqa maanta taagna marka su-aashaasaa waxay nooga baahan tahay in la xaliyo oo options la, la sameeyo sidaana lagu wada jiri karaa la yiraahdo markaas midka ugu haboono suurtagalka ah oo maanta suurtagalka ah iyadoo berrina lasii horumari doonaa la qaadanaya laakiin annagu fursad umaanaan helin su-aalahaas aan uga jawaabno Eh, dowladda hadda jirta laakiin ayadaa laga rabaa hadda ayadaa joogta inay ka jawaabto inay ku mashquulsan yihiin iyo in kalena anigu hadda xog badan kama hayo ma ogi Een, waxaa jirta in dhowr iyo tobanka sano ugu dambeysay ay caqabad ka taagneyd maamulada dalka soo maray madaxweynihii kaa horeeyay adiga iyo madaxweynaha hadda joogaba oo dowladnimadii ay fidi la-daha mararka qaar amniga uu adkaan la-yahay shabaab ay weli ay jiraan magaalooyin ay dhowr iyo tobanka sano ugu dambeeyay weli ay gacanta ku hayn marna aan laga qaadin dagaaladu amisom markay hadda socoto dhaqaaqda ay haddana dib usoo noqonayso caqabada adiga kuu muuqata ee dowladnimada soomaaliya inay si buuxda u horgasho oo dhulka shabaabka hadda gacanta ay haystaan gacanta dowladda ay soo gasho maxay yihiin
caqabado badanaa aa jira caqabaduhu kuwa ugu waaweyn haddaan ka soo qaado waxa caqabada ugu weyn oo jirto xitaa siyaasadda waay weli waxaan ku guuleysan laanahay inaan soo celino kalsoonidii aan iskula kalsoonaan lahayn oo aan ku dhisi lahayn hay-ado dadka soomaaliyeed oo dhan ay u arkaan inay ayaga leeyihiin oo ayagu ay maalaan mushkiladda marka taagan mushkilad siyaasadeed waaye haddii mushkiladda siyaasadda la xaliyo constitutionka oo kale muxuu u dhamaystirmi laayahay constitutionka chapterskiisa ama oo topics mawduuciisa waa badan yihiin waxaa laga yaabaa waxa ugu daran oo ilaa shan ama in ka yar toban muxuu ahaay qaybood inay yihiin wax ugu muhiimsan ilaaya hadda waxaa la heli laayahay in consensus technical ma aha arrintu farsamo ma aha waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed u baahan tahay heshiiska siyaasadeed waa ka naga hortaagan ciidan inaan dhisano heshiiska siyaasadeed waa ka naga hortaagan inaan constitution keena constitution final aan ka dhigno marka meesha waxa yaallo oo dhabtaa waxay tahay heshiis siyaasadeed la-aan ilaa heshiis siyaasadeed oo dhab ah oo soomaalida oo dhan ay ku wada qanacsanto lawada ogolaado leelane muxuu ah waxaan waynugu dhib badnaanaya inaan sameyno kaasna waqtigu qaadana oo hadda beri iyo beri dambe yacni event ma aha yani arrin hal mar dhacday oo dhamaatay ma noqonayo waddo dheeroo la maraayo waayo waddadii in badan oo kamid waa lasoo maray dee saan dad u sheegna caqabada iyo waxbay iska leedaha laakiin waa lagu socdaa wayna iman doontaa insha allah dadka ku dhegeysanaya kuwa ku daawanaya maxaa fariinaha u diraysaa
waxaa ugu weyn in ay cabsida inaan iska yarayno dadka soomaalida dhammaan waa cabsanaan mid dowladda ka cabsanayo iyo mid qabiilka degaankiisa degan oo reer hebela ka cabsanayo iyo mid ninka in adeerkiisa ka cabsanayo madaxda u noqdo inuuba asigaba uu ku soo jeesto ama booska uu ka qaato cabsida caqabada ugu weyn ee soomaaliya nahays waa cabsida ilaahay aan ku kalsoonaano annaguna aan isku kalsoonaano cabsida aan yarayno dowlad goboleedka dowladda dhexe ka cabsanaya dowladda dhexe dowlad goboleedka ka cabsanaya madaxweynuhu baarlamaanku ka cabsanaa baarlamaanku madaxweynuhu ka cabsanaa cabsida waa faktorka ugu weyn oo na haysto oon horumar siyaasadeed iyo horumar gicisa kala inaan cabsida yarayno oo allana ku kalsoonaano annagana isku kalsoonaano leanna qof haddii xataa qof uu waxaad ka cabsanayso uu sameeyo one time waa weligiis ma samayn karo hadduu maanta ku khayaano beri kuma khayaani karo beri daba kuma khayaani karo waanad baratay laakiin inaan fursadba la isi siinin waayo midda taagan dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay hala soo celiyo kalsoonidii cabsidana hala yareeyo si dowladnimadu ay noogu xoogeysato aadaa umahadsantaa madaxweyne falastiin adaa mudan waa mahadsantaha intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu marti noogu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad bay umahadsantahay falastiin haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington qodobada aynu ku soo qaadan doonno barnaamijka cawayska washington ee aynu ku wada caweyn doonana waxaa ka mid ah ragga iyo bidaarta maxaa kala haysta ma og tahay bidaartada tima looma waayne caynka wax loo yidhi kuwa timaa hadhaadhe inaku cimra qaataan ha ka baqin bidaartan
waa cabdiqani isku filan oo ah nin dhallinyaro ah oo majaajiliista ah kaasoo qaar ka mid a heesaha u beddela hannaan masrixyadeed madadaala amaba qosola waxaa kaloo aad maqli doontaan qayb kale oo ka mida waraysiga fanaanadda sahraylays iyadoo ka hadlaysa sheekooyinka ay ku yimaadeen qaar ka mid a heesaheedu
inan baa waxay inan bay jeclaatay inanka aqoon iskumay lahayn marka maalintaasuu keliyay sarkeen bahalkan jacaylka la dhahdee midbaa daqiiqadaaba kugu dhacaya dabadeetana inankii markay aragtay way weydey may arag barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal cabdiqani maxamed cabdilaahi oo ku magac dheer cabdiqani isku filane waa nin dhallinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa islamarkaana muddooyinkii dambe ku caan baxay inuu qaar ka mid a heesaha caanka ah uu u dhalan rogo amaba uu beddelo hannaan masrixiyadeed aad u qosol badan iyadoo toddobaadkii hore barnaamijkan aad ku dhegaysateen qayb ka mida waraysigiisa uu kaga hadlayey sugaanta uu dhalan rogay waxaana qaybtanna uu toddobaadkanna kaga hadli doonaa qaar ka mid a sheekooyin si gaara isaga ula soo darsay iyo weliba hannaan masrixiyadeedka qaar ka mid a heesaha uu u beddelay sida qosolka oo ay ka mid tahay hees uu kaga hadlayo bidaarta iyo weliba ragga waxaa kala haysta aan idii kala baxo cabdiqani isku filana iyo weliba wariyahayaga sagal mustafa xasan nuuroo magaalada hargeysa kula kulantay cabdiqani isku filan badweyntaada een, qosolka iyo majaajilada runtii een, kuma soo koobi karna barnaamijka sheekooyinka een, aad samaysaa ma waxaad ka samaysaa mala awaal ma wax bulshada ku dhacay baad ka samaysaa mise jiraan mid adiga laftarkaagu aad iska samaysay mararka qaarkood wallahi sagale horta een, way jiraan waxaanu samayno qaar dhaca way jiraan qaar aanu dad ku aragnaayo nooga sheekeeya oo kalarkay qabsan wallahi dad ka sheekaysa cabdiqanow wallahi waa slaynana bal adu tv ga aan ku arko oo war kama sheekeynaya isiida marka aniga sheeka eh, waxay ku dhacday aad u cajiib ah oo dhinacna naxdinka ah waxaa jirta waxaa jirta een, soomaalideena waxaa jirta een, xoolo dhaqotadoodu amba reeraha miyiga ka degan inay ari qalaan oo la yidhaahdo siyaaro maalin waxaa ka mid ah anagii faamigeyga siyaaro qabanay Een, siyaarada waxaa jira waata xoolo lagu qalo beeraley bay ahayd xaafadayadu beertii baanu tagnay deeto me- hilibkii iyo wixii meesha markaad neecawda u baxdo gaajaa ku qabanayso oo waad garatay Abateedkaa abateed- kuu furmaya.
abateedkaa kuu furmaya qaji baan soo buuxsaday waxaa tiraa cashadaad ku cuntid odayaashii waxaa bilaabmay nabi ammaanka qaadiyey oo allaahuma saaliba markaa islaam waxaa jira dee madaxa ruxo dhaha waa laigu soo degay maysoti haddaba islaan islaan bartanoo oo halkan ruuxaysoo dee rushayntii aan weli gaadhin caagadeedii baa istira kusoo istijood qajigaa
jabba waa ka dambeeye
gawdhe caagadii dhinaca talaana wada manarkiina waa ka qaban lahaye Haye.
way qaadatay caagadii meel bartaray la tagtay way soo dhamaysatay way kusoo istijoodtay islaantii waxaa noqotay alla hogayo jaway alla baay ruuxaantiiba ku duqaysamays tiri meesha kusoo ururtay odayaashii sitaanka timayna waa lagu soo degay maasha allah fooxa gurida balaayada kusoo degtay balaayo hafeef badana wax noocaas markaa sheekadaas eh, sheeko qiso eh, waxay ahayd naxdin la dhinaca markana xasuusna waa qoslaa
waagaag een, cabdiqaniyo waxaa jira een, majaajilaystayaal aad iyo aad u tiro badan oo daafaha caalamka een, kala jooga een, majaajilaystayaashaas ma jiraan qaar aad riwaayadahooda aada u jeceshahay ama aad ku qosasho ama aad een, dee ku dayan jirtay mar inta aanad soo gelin fanka een horta majaajilayaal badan oo soomaalida soo martay way jirtaa waa aad u qosol badan waxaan ka taageeraa een allahuma istacaan ilaaha u naxariista ninkii gaafina la oran jiray een nin caayib cabdi habeel bal la dhahdo iyo ilaaha u naxariista boon xirsi saddexdaa way jiraan majaajilayaal kastoo aan daawado oo magaratay aan dee xiiseeyo laakiin saddexdaasaan aad u xiiseyn jiray wahagaag majaajilaystayaasha een, markaynu ka nimaadno riwaayadaha aada samayso adigu marka aada meelaha iska daawato een, ma jira mid aad aad adiga laftarkaagu aada isku qosasho ayado badan oo aan ku qaslaa way jiraan markaan daawado oon dibu daawato waxaa matalan tv darta oo kale iyo barnaamijkii tv darta Ah, waayo waxaa jirta een, eh, qurbajoog badan oo bidaar leh oo hablaheynii halkan dhalinyaradii inaga wada qaaday oo sawir koofiyad lumbiyo soo wada diraya marka tarxayo sawirkaagii soo dir macalin isagoo badda ku jiro koofiyad xidhay maysoti haye waxaasuu sawir usoo diraya bal taa bidaarta anaga nooga sheekee dee irintaankaasuu ku mehersanaya haye wuu imanaya waxa wey maad koofiyadda baa horta habeenkii macalin iska bixin bay oranaysa haye waa kaa macal- gurigii markay tageen iska bixiyey dee wataa aabaheed aragto saddex mid ka weyn dee haye maxay samayn oo garoonkii ugu weynaa uu ka dul jeexan yahay ha marka inan baa nasiibiya baan idhi inantaasi waa reergeysay ahayd anna qurbahan joogay waan imi inantii waa hodheel weyn baan ka cashaysiiyey oo cadaana la yidhahdo labayo konton doolar baa igaga baxay anagoo layrsanano cashadii dhameynayo fadhicilanayo xayo shabayl wadilka cabsay qof caleyk alxamdu adigo shan wadiga dheer digla on bay dabeyl soo dhacdo koofiyaddu bay iga qaatay baan idhi dabayshii ha Haye.
inantu baa ku walaato inta saa egtay ee adeero adeero waan sii soconaya wallah ee adeero marka een, een, waxaan lahay un een, een, een, een, ma ogtahay bidaartaba tima looma waayo inay caynkaa wax loo yidhi kuwa timaha dhaadheeran ay ku cimro qaataan markaa bahashii baan dhali u sameynayey een, aan u difaacay aada iyo aad aa ma garatay markaa heestaasi xasan aadan samatar ayaa Xasan qaadi Aadan jiray Samatar wuu ayaa og qaadi tahay jiray.
curiyaankaba caga looma waayina caynka wax loo yidhi kuwa carar la yeeladeen inay ku xibro qaataan maxaa tidhi adiguna Een, waxaan idhi ma ogtahay bidaartaba tima looma waa ina caynkaa wax loo yidhi Mhm.
kuwa timaha dhaadhiga inay ku xibro qaataan Soo waa hagaag kolley rag badan oo bidaarna heestaasi way ka xanaaqeen baan filaya cabdiqaniyo Een, runtii horta een, imika nin bidaar loo inan yara diidaami jirto Haye.
waayo bahashi waxaan u samaynay waxaan dee een, een, een, ma aha een, bahashu waxaan idhi sanadkii hore tegey samsamey timuhu dhabarkay marayeen baan idhi maogsanti haye laakiin shaamboo dhacay baan ku maydho Een, dee maaha wax xidho dhitiya baan ku- waa ma- wa- waa dhaa- dhaa- shaamboo dhacay baan iga soo saaray markaa baan idhi maogsanti sax markaa waa qadar dhacayoon waa markaa maaha da baan idhi waa hagaag heestaasi ayaynu markana ku nasan doonaa
sanadkii horii tegey sabsamaytimuuqu dhabarkay maraayin shaamboo dhacay baan timihii ku maydho karoonbayga jeexme shaamboo dhacay baan timihii ku maydho karoonbayga jeexme canayntaad dharagtay baad waan tegay in leedahay kaa yeeli maaye cadnayntaad dharagtayba waan tegay in leedahay kaa yeeli maaye ma og tahay bidaartaba tima looma waayine caynkaa wax loo yidhi ma og tahay bidaartaba tima looma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa timaa hadhaadhee inaku cimro qaataan ha ka baqin bidaartan kuwa timaa hadhaadhee inaku cimro qaataan ha ka baqin bidaartan dollarka baa dushiisa sabsamay bidaar baa dusha kaaga taali dollarka baa dushiisa sabsamay bidaar baa dusha kaaga taali adiguna bidartaydan aad ka sii babbaanaysa waa raadki lacagti adiguna bidartaydan aad ka sii babbaanaysa waa raadki lacagti cadnayntaad cashaysay baad waan tegay in leedahay kaa yeeli maaye cannayntaad cashaysay baad waan tegay in leedahay kaa yeeli maaye ma og tahay bidaartaba tima looma waayine caynkaa wax loo yidhi ma og tahay bidaartaba tima looma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa timaa hadhaadhee inaku cimra qaataan ha ka baqin bidhaa markana dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaanaynu sii ambaqaadi doonnaa qayb kale oo ka mida waraysigii fanaanada sahre axmed cabdilaahi saare elays iyadoo qaybtanna ay noqon doonto qaybtii u dambaysay islamarkaana ay fanaanadu kaga hadli doonto qaar ka mida heesihii cusbaa iyo weliba kuwii ay muddooyinkii hore soo saartay waxaanay fanaanadu khadka telefoonka igu warrantay iyada oo ku sugan magaalada stockholm ee caasimadda dalka sweden wagar maxay markaa heestu ka hadlaysaa yaa sameeyey erayadeeda laxanka yaa sameeyey laxanka waxaa sameeyey walaalo maxaa la yidhahdaa cabdiyare nin la yidhaahda baa sameeyey cabdi abiib oo organiste ah si wacan baanu garanay cabdi waan salaamaynaa ha cabdina waan salaamaynaa inanka ereyada sameeye waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa maxamed saciid maxaan ku dhahday halbeed buu ku magac dheer yahay heeskaasi wuxuu waa qiso isaga laftarkiisu haye bal qisada nooga dhaca maxay ahayd marka qisadaasi waxa weeyaan cabdi oo way horta dee waxay u baahan tahay sheeka dheer weeye haye haye waa soo koobaynaa iyadoo kooban baynu dadka lasiinayna haye ha haadiyaad waan soo koobaynaa inan baa waxay inan bay jeclaatay inanka aqoon iskumay lahayn waan gartay marka maalintaasoo keliya sarkeen bahalkan jacaylka la dee midbaa daqiiqadaaba kugu dhacaya bahalkan wuu dee noocyo badan yahay aad iyo aad dabadeetana inankii markay aragtay way weydey may arag mar la arag buu noqday mar laarag buu noqday dabadeetana mar dambay haddana ay sarkeen inankii inankii inantii waxaanay filaynin buu ku yidhi haye walaal waxa waxaan rabaa inaan mustaqbal sameysano isguursan oo kaa dabadeetana wuxuu walaal afar naagood baan leeyahay waa iga buuxaan afartii gudba ha afar xaas baan leeyahay haye marka inantu waxay ka samaysay macnaa aragtidiisii iyo nooc u weekaa iyo ma garanaysaa dee kolley niyadeeda iyo qalbigeeda bay ku cabirtay macnaa ninkaasi inuu nin qurux badan yahay nin joog dheer yahay nin maxaan ku dhahdaye dee ma garanaysaa isla eeg dee way sawiraysaa markaasu eekaa haadiyaad haye haye marka heeska jiridhaca la yidhaahdaa inankaasaa sameeyey marka dee dadweynaha waxaynu odhanaynaa jiridhacana nala dhegeysta bal heestaa jiri dhacan aynu wada maqalno dhammaantiin
waayo sahra haddii aynu dib ugu noqono dhinacii heesaha un weliba heesihii hore aynu eegno oo dee kuwii ugu horreeye aadka bulshadu u jeclaayeen Een, waxaa jirtay hees la yidhaahdo damal sida damal harweyn oo daaliya daaliya ku yaala hawd ama degal barwaaqa indhuu kaama daalaan indhuhu kaama daalaan haa sida damal hadhweyn oo daaliya ku yaal hawd ama degal barwaaqa indhuhu kaama daalaan haa abwaanka sameeye waxa weeyaan xamse mahdi jaamac baa la yidhaha hargeysuu joogaa waa runtii abwaan qaaliya weeyaan Mhm.
guusigana waxaa tumaya em, yuusuf sheekh muumin subxaaniyo ayaa tumaya aad iyo aad laxan kale waxaa sameeyey jabaan waa hagaag heestaasaynu adiga iyo aniga iyo dhegeystayaashu aynu mar kale ku wada nasan doonaa heestaa damal iyo weliba ah sahra ilays sida damal hadhweyn oo daaliya ku yaal hawd ama degal barwaqa indhuhu kaama daalaan sida damal hadhweyn oo daaliya ku yaal hawd ama degal barwaqa indhuhu kaama daalaan yaankaa dultegino duhurukiyo habeenkii yaankaa dultegino duhurukiyo habeenkii sidoo ubaxa dayrada labadaba ku daawada labadaba ku daawada yaankaa dultegino duhurukiyo habeenkii yaankaa dultegino wuhurukiyo habeenkii sida ubaxa dayrada labadaba ku daawada labadaba ku daawada adna dayra iyo deeqa naftana daday tahay adna dayra iyo deeqa naftana daday tahay adigiyo dadnimada kolba sideedu dadihin adigiyo dadnimada kolba sideedu dadihin adna dayra iyo deeq naftana daday tahay adna dayra iyo deeq naftana daday tahay adigiyo dadnimada kolba sideedu dadihin adigiyo dadnimada kolba sideedu dadihin
aynu dib ugu noqono dhinacii heesaha in waxaa jirtay iyadana hees kale oo dabcan adiga iyo biike wada qaadaan oo ka mid ahayd heesihii muddooyinkii dhexe aadka loo dhagaysanayey erey Aad iyo cajiibaa ku jiro oo ah miyirkaa ku salaamay miyirkaasi muxuu ahaa saara wallahi cabdi horta miilkaa ku salaamay waxa weeye macnihii sheek Mm.
waxa heeskaa horta waxa iskale nin la yidhaahdo cali qaraami ingiriisku degan yahay Een, maxaan ku dhahdaaye miyirkaa ku salaamay waa hees isiga abwaanka iga sheekeeyey haye marka waa qiso een, cajiiba oo magaranaysa de markaa wuxuu yidhi abwaanku anigoo hargeyso ka tegey ayaan waxaan eriboodkii london ayaan ka degay waan gartay dabadeedna wuxuu yidhi waxaan isag fadhinay inan baan isag fadhinay Mhm.
inan baa markaa diyaarada kasoo degtay iyaduna maalintaa soo degtay dabna inankii yariisi way isku dhageen way isku dul ooyeen buu isti haye marka inankii baan weydiiyey waxaan ku yidhi maxaa walaal maxaa isugu weydin ma walaalaa jiri maya wallahi waa gabadhayda intaasoo sannadood baan sugayey oon sharci u doonayay gabadna imikaana helay marka macnaa waan u qaadan waayey inay ii timid macnaha oo kale haye marka miyirkaa ku salaamay buu yidhi marka heeska sidaasaa lagu sameeyey marka aniga biikeebaa ayaa qaadana waan gartay marka waa laba qof oo qoys ahaa oo muddo dheer kala maqnaa qurbaha iyo waddankii ku kala noolaa oo Aad dib iyo u aad.
midoobay muddo dheer kadib aad iyo aad aad iyo aad heesku marka taasuu ka turjumayaa Mhm.
marka waa hees runtii dadku aad bay u jecel yihiin miyirkaa ku salaamay waana dee hees ma garanaysaa imika dee horta muddo la dhegeysanay Mhm. aad iyo aad marka marka taasaynu kule usoo qaadanaa Waay.
xabkiibaa ila qaadaya muusigana waxaa tumaya xabdulla ibraahim furunleh si wanaagsan waa hagaag marka waxaanu leenahay dhegaystayaashana idinkana miyirkaa idin salaamay nala dhegeysta heesta miyirkaa idi salaamaan beela
waxay meel gubtaa ka kalluu u muuqdaaye mar waddaniikoo dhan haweenaan uga maagayn guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeennii caweyska washington ee toddobaadkan heestaasi miyirkaa ku salaamay ayaynu kusoo gabagabayn doonaa tan iyo tiinu barnaamijka mid lamida isugu iman doona waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo cilladoon cilladoon cilladoon miranaaye
maqalkeed maqalkeed maqalkeed ku kobcaye cilladoon cilladoon cilladoon miranaye maqalkeed maqalkeed maqalkeed ku kobcaye micinkii wadanahayga mudda aan anigu filanayaa mawlaheen haad ku daaye miyirka miyirka miyirka ku salaamay micinkii wadanahayga mudda aan anigu filanayaa mawlaheen haa ku daaye miyirka miyirka miyirka ku salaamay
mudanoo waragaaga waxaan kuugu masaalay ubixiyo magolkii midhihiiso bislaaday mudanoo waragaaga waxaan kuugu masaalay ubaxiyo magolkii midhihiiso bislaaday malabkii malabkii malabkiina daayo naftuna naftuna naftu muusay leeda malabkii malabkii malabkiina daayo naftuna naftuna naftu muusay leeda micinkii wadnahaygo mudda aan anigu filanayo mawlaheen ha ku daaye miyirka miyirka miyirka ku salaamay micinkii wadnahaygo mudda aan anigu filanayo
heestaas macaani waxay dhegeystayaal gabagabo u ahayd barnaamijkii caweyska washington oo la socotinaya cabdixakiin maxamuud shuruuc oo isaguna gabagabo usii ahaa idaacaddeenii caawa inta haddii la yidhahdaan mar kale kulmi doono anigoo aadhahdee maxamed cabdi iyo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo bashiir abikar waxaanu dhammaantaydin leenahay sidaas iyo fiid wanaagsan
micinkii wadanahayga mudda aan anigu filanayaa mawlaheen haa ku daaye miyirka miyirka miyirka ku salaamay